بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير باب وحباب يهي من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم qofka ehelkiisa amba qaraabadiisa xidhiidhin jiray jaahiligii intaanu muslimin uma aslama dabeetana muslimay qofka oon muslin ahayn acmaashii fiicnaa uu qaban jirt uu qaban jiray xaggeebay qabanaysaa waa baabka lix iyo labaatanaad baabka lix iyo labaatanaad lix iyo lix iyo soddon ba lix iyo soddon lix iyo soddon baab man wasla raximahu fi ljaahiliya qofka qaraabadiisa xidhiidhin jiray jaahiliga xilligu jaahiliga ah amba xilliga aanu muslimka ahayn uma taaba uma aslama dabeetna soo muslimay can xakiim ibni xisaamin radia allahu tacaala canhu annahu isagu qaala wuxuu ku yihi linabiyi sala allahu alayhi wasalam nebiga wuxuu ku yihi ara'ayta rasuulkii ilaha waxaad ka warantaa umuuran arrimo kuntu aan ahaa ataxanasu biha mid ku cibaadaystay fi ljaahiliyati xilligii jaahiliyadahay waxyaabaan cibaado u aqaanay oo wanaagsan aan qaban jiray ee ahaa min silatin wacataaqatin wasadaqa inaan qaraabadeeda xidhiidhiyo addoomaa inaan xoreeyo sadaqa inaan bixiyo waxyaabaa noocaasaan cibaado ahaan u qaban jiray xilligii jaahiliga fahal lii fiiha ajrun ajar ma ku leeyahay qaala xakiimu xakiim wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi aslamta calaa maa salafa min khayr wanaaggii hore ee khayrka ahaa ee aada qabatay waad la muslimtay xakiim ibnu xisaam radia allahu tacaala canhu saxaabi buu ahaa qiimo badan waxaa dhashay khadiija bintu khuwaylid walaalkeed xisaam iyo khadiija waa walaalo markaa khadiija ma ah baryaro ahayd wuxuu ahaa nin weyn isagoo nin weyna buu muslimay lixdan jira lixdan sanana muslim buu ahaa boqol iyo labaatan buu ku dhintay wuxuu ahaa nin aada u caqli badan oo caaqila oo garaad badan fadaa'il fara badan ayuu leeyahay fadaaishiisa waxaa u badan oo aadka loogu ammaano waxaa ka mida deeqsinimada iyo gacan furaanta waa sife aada u wanaagsan sifadaasi qofka muslimkaasi sifada hadduu leeyahay sifaad fara badan oo fiicanna way soo jiidanaysaa way leedahay hadduu bakhayl yahayna abwaab fara badan oo abwaabta abwaabta khayrkaabaa ayaa ka xidhantaa marka nin deeqsiya oo waxbixin badan ayuu ahaa sanadkii u dambeysay uu soo xajiyey wuxuu soo kaxeeyey boqol halaad iyo boqol addoon iyo kun neef oo adhiya intaasiba sadaqo ah boqolka halaadna inuu bixiyo sadaqo uu bixiyo kunka neefa adhigana sadaqo uu bixiyo boqolka addoonna boqolkaba u xoreeyo nin yaa badan ayuu ahaa ammaantiisa aada looma koobi karo dagaalkii bedel buu ka qayb galay isagoo gaala islaamnimadiisu gadaal bay ka timi oo wuxuu ka mid ahaa dadkii muslimay xilligii maka la furtay raggaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu siin jiray waynagii sheegnay abu sufyaan iyo safwan ibnu umaye iyo abu sufyaan nimadiisii iyo waxaa ka mid ahaa xakiim ibnu xisaam boqol halaad laba boqol oo halaad boqol iyo konton halaad buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam si gaara u siiyey marka dhaartiisa ugu dambaysa waxay ahayd laa waladii najaanii yowma bedrin ilaahii maalintii bedri badbaadiyey baan ku dhaartee yacni maalintaas wuxuu ku dhiman gaadhay isaga oo gaala xamsiaa dili gaadhay wuu hadateeliyey dirqi iyo tubaas uu kaga baxsada maalintaas beder markaa marka uu dhaaranay dhaarta uu dhammaystiro dhaartiisa ugu dambaysa waxay ahayd waxaan ku dhaartay allihii maalintii beder i badbaadiyey xakiim wuxuu leeyahay xakiim baa nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aal weydiiye wuxuu ku yihi rasuulka ilaahayow waxaa jira arrimo aan samayn jiray oo aan cibaade ahaan u samayn jiray markii aan jaahiliga ahaa markii aan gaalka ahaa waxaa ka mid ahaa qaraabo xidhiidhis iyo addoomaa inaan iska xoreeyo sadaqa inaan bixiyo anigoo ajar ku doonaya hadda gaalna waan hayogow howlahaas halkeebay qabanayaan fahal lii fiiha ajrun wax ajara ma ku leeh rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi aslamta calaa maa salafa min khayrin wixii ku hormaray ee khayra waad la muslimtay hadalkan culimmadu markay macnaynayaan siyaabo fara badan bay ku macneeyaan meelo fara badan bay u qaadeen qaar waxay idhaahdeen maadaama qofka muslimka ahi haddii uu dembaabo oo dembigiisii uu ka toobad keeno dembigiisii maxaa loogu bedelayaa khayr baa loogu bedelayaa wacibaad araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna aayadda bayaaqadeeda maxaa ku jirta maxaa ku jira ulaa'ika yubadilu allaahu sayi'aatihim xasanaat ilaahay dadkaasi waxyaabaha ay sameeyeen ee macaasida ee xumaanta hadday ka toobad keenaan dunuubtaasi waxaa loogu bedelayaa xasanaad baa loogu bedelaya haddiiba ilaahay taa uu awoodo fadligiisa iyo deeqdiisa ay tahay qofku hadduu soo dembaabay dembaabay dembaabay dabadeedna uu toobad keeno xumaantii ka toobad keenay oo xumaantaasi markii hore miisaankiisa sayi-aadka ay cuslaynaysay markuu toobad keeno sayi-aadkii waa la soo rarayaa xasanaad baa laga dhigaya waxaa la saarayaa miisaankii xasanaadka la saaraya sidaasoo kale qofku hadduu gaal ahaa oo laakiin waxyaabo fara badan oo wanaagsan uu samayn jiray oo dadka waxsiintooda sadaqada bixintooda qaraabada xidhiidhintooda martida sooritaankooda waxya akhlaaqdii fiicneed qofku uu samayn jiray marka uu muslimo akhlaaqdaas wanaagsan iyo acmaasha fiican waa la soo qaadayaayo waxaa loogu darayaa acmaashiisa uu samaynaya marka muslimka uu yahay saas culimada qaar baa ku macnaysa qaarna waxay dhahan kelmaddu waa sarbeeb aslamta calaa maa salafa min khayrin wuxuu ku yidhi ninku rasuulka calayhi salaatu wasalaam ajar ma ku leeh rasuulku ajar baad ku leedahayna mu odhan ajar kuma lihidna mu odhan hadal markaa sarbeeba oo daahan oo maldahan buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u dhiibay markaa macnayaal fara badan baa la saaray macnayaasha waxaa ka mid a waar qofka hadduu gaal yahay waxa uu samey cidina ma aqbasho amba sadaqa samee bal maalin kasta maad milyuun bixisa gaal baabaa tahay shayga aad samaynayse wanaagga asalkiisu waa maxay waa tawxiidka haddii qofku aanu muslimba ahayn acmaasha uu samaynayo laga aqbali maayo waa habaa'an waqadimnaa ilaa maa camiluu min abali min camalin fajacalnaahu habaa'an mansuura acmaashay qabanayeen dadkaanu caawinaa masaakiinta u gurmada malaayiin bay maraykanku bixiyeen qaramadii madoobay maxaa balaayadii kale fayadaanaadkii u xalaaliya waxay bixin jireen o dhan baa lasoo tubayaa markaasaa wax la yaab leh oo ajar oo xasanaada ayaa maalinta qiyaamaha la tusaya markaasima waxaa loo eegayaa waxanay qabteen iyo gaalnimadooda iyo maa weyn gaalnimadii baa weyn fajacalnaahu habaa'an mansuura waa la daadinaya wax yaroo maxaanku idhaahdaa aan idhaahdo cudbi dabayli ku kacday oo kale fitr faatir ayaa loo kala tuuraya khalaas marka asalka acmaashu waa maxay waa tawxiidka markaa maadaama qofku aanu tawxiid lahayn camal fiicanoo uu qabanaya anfici maayo haddii uu anfacana hadduu anfacana wuxuu anfacayaa adduunka adduunka ayuu ku anfacaya oo xadiiska rasuulka calayh isalaatu wasalaam ka sugan uu leeyahy qofka xuma xataa ka gaalka ahi hadduu wanaag sameeyo wanaaggiisa ilahay adduunku ku siinaya oo waa loo soo qadimaya marka waxyaabihii aada samaysay hadda hadalka halkaas u dhacayaa fiiri waxyaabihii wanaaggii aad samaysay abaalkoodii waad heshay bay ka dhigantay sumcad fiican baad heshay dhaqan wanaagsan baad samaysay camalkaagii fiicnaa xumaanta wanaaggaaga aad samaysay waxaabuu kuu soo tilmaamay islaamnimadii marka camalkaagii wanaagsanaa dee kaamuu limine dee adduunkii baad masaariistay bay ka dhigantay saasna waa lagu macnay siyaabo fara badan oo kalena waa lagu macnay calaa ayati xaal qofku waxa fiicane uu sameeyo ka lumi maayaan ambe adduun ha ku helo ama akhiraha ku helo akhrajahu الbukhaariyu wamuslimu waaxmed baabun silaةu diraximi almushriki wاlhadiya xidhiidhinta la xidhiidhiyo qofka mushriga ee qaraabada ah amba ehelka ah wاlhadiyatu iyo hadiyadda la siiyo xadiiska hore inu usoo maray can naafic ibn hurmus amba ibnu kadish mawla عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رأى عمر عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر wuxuu yidhi ra'aa cumar cumar baa wuxuu arkay xullatan siyara horeen usoo sheegna xadiiskan cumar baynu maaragtay ka soo warinay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hadalkii dhexmana marka waynu dul maraynaa uun faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow low ishtarayta haadihi xulladan quruxda badan ee xariirtu ku ladhan tahay maad iibsatid falabistahaa yowma aljumucati maalinta jumcaha maad xidhatid walilwufuudi wafdigu markay ku yimaadaanna maad u xidhatid idaa atowka faqaala wuxuu uhi yaa cumar cumarow inamaa yalbasu haadihi maryahan xariirta leh ragga waxaa xidha man laa khalaaqa lahu midaan aakhiro nasiib ku lahayn midaan aakhiro waxba aanay u ool ayaa kuwan xidha uma ahda nabiyu sala allahu uma uhdiya dheh annabiyu sala allahu calayhi wasalama minha xulalun dabeetee nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa xulladii abu cumar uu arkay oo kale ayaa xullado fara badan ayaa loo soo hadiyey faahdaa ilaa cumara minha xullatan dabeete cumar buu mid ka mida hadiyad ugu diray fa jaa cumar ilaa rasuuli اlaahi salى اllahu alayhi wasalam cumar wuu yaabay rasuulku markii horena wuxuu lahaa baashan qofaa nasiib aakhare ku lahayn baa ayaa xidha haddana adigii buu kuusoo hadiyey muxuu uga jeedaa way isu diideen labadii rasuulku u yimi calayhi الsalaatu wasalaam faqaala wuxu uhi ya rasuula اllah rasuulkii ilaah bacasta ilaya haadihi tan baad iisoo dirtay waqad samictuka qulta fiihaa maa qulta wixii aad hore ugu tidhina waan ogaa hadalkaagii horena waan hayey haddana bahashii baad ii keentay xagay iska dhaafsanta qaala wuxuu idhi innii lamuhdihaa laka litalbasahaa kuugumaan soo hadiyeyn inaad xidhataad gashato innamaa hadaytuhaa waxaan kuugu soo hadiyeeyey litabiicahaa si aad u iibsato waad iibsan kartaa qofka ninku ma xidhan karo dahabka iyo xariirta laakiin dahabka iyo xariirta wuu ka ganacsan karaa wuu iibin karaa wuu soo iibsan karaa meel buu dhigi karaa wuu haysan karaa gurigiisay ooli karaan laakiin dee ma gashan kartid waayahay inamaa ahdaytuhaa ilayka litabiicaha aw litaksuuha amba aad cid kale ciday xalaasha u tahay inaad siiso faahdaahaa cumarun liakhin lahu dabeete cumar wuxuu u hadiyeeyuu u diray ninay walaala yihiinoo mushrikun gaal ah min ahlihi mushrikun ehelkiisa ka mid ahoo mushrikun gaal weynankii nidhi ninka gaalkaa ugumuu dirin inuu gashado ilan macaashada laysuma kaalmeeye wuxuu ugu diray inuu manaafacasoodda isba uu sii iibsado marka xadiiska horen usoo usoo sheegnay bartaa ku weydaaro baabun tacallamu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum tacallamu min ansaabikum nasabkiina iyo abtirsiintiina waxaa ka barataan maa tasiluuna bihi arxaamakum waxaa qaraabadiina ku xidhiidhisaan in la barto abtirsiinta hebel hebel hebel kaa waxbaynu isu nahay halkaasaynu iska soo gallaa islaanta halkaasay eday inooga tahay halkaasaynu ka xidhiidhsan nahay labadeenna habadheerbaa waxaa isku ah halkaa qoladaa xidid baynu nahay qoladaa qaraabaynu nahay qoladaas waa bahayeydeen waa baawowgeen hadda qabyaalad maaha arrinkaa waxaa ku wanaagsanaa waxaa kuna wanaagsan ilamaaya hadda si xunbay u isticmaaleene reer baadiyaha ilmaha yar ee shan jirka abtirsiintiisa ugu haya dhamaystiran abtirsiintaa dheer ilaa odaygii gaadhaysa marno hatama been ha ahaatee waasha dheer ilaa halka hadday kaga dhacda sheekha saxaaqi haddana sii dhaadhacaysa ee quraysh iyo alla rebeni haashim alla maxay khulaafada isugu sheekaynaysaa wuu dhowdahay ba moogti waa saxaaq dhag dhag waa abu haashimkii dhawaa hadda waa ay soconaysa meel dhexoo dhan baa hadduu xataa dhab tahay sheeko dheer oo dhan baa maqan ilaan waa kun iyo dhowr boqol oo sane ama ugu yaraan waa sideed boqol oo sano marka macnaha taa shay iskaba dhaafo qofka abtirsiintiisa iyo maaragtay meelaha uu gaadhayo iyo ciddii qaraabada ay yihiin iyo ilmaabti iyo inaadeer iyo kakan iyo kan waxyaabaha dadka reer baadiyaha way yaqaanaan waanay ku wanaagsan yihiin leanno qofku haddii abtirsiintiisii aanu garanahayn dadka waxay isu yihiin ma garanayo waxay isu yihiin hadduu garan waayana qaraabadii ma xidhiidhanaya haddii kale ceebbaaba ka dhacaysa magaalada waxyaabaha ka dhacaya ceebtaa ee abtirsiima la-aantu ay sababtay dhagaha kolaa gelinaysa nin baa inantiisii guursanaya amba lahaasaawaya ugu yaraan halkan bu inanku guursa gabadh guursaya wuu iskaga tegayaa bowra muu tegayaa jabuuti buu tegayaa kenya u tegayaa wuu wadayaa uun kan buu sii furayaa tan buu sii meherinayaa dadkii baa iska wada waaweynaanaya bas bay isugu imanayaan afkuu iskala gelayaa waaba inantiisii way dhacday oo xaqiiqa qaar baa dirqi lagaga soo gaadhay iyagoo heshiiyey walaashi walaalo walaalo haasaaway oo sheekaystay oo markii la yidhi reerkii waa lasoo doonanaya ma waji wa kale inay wax kala gaadheen ayuun bay laysa tirsado waayo reer hebel baan ahay ona reer hebel baan ahaye oo yaan ka siiya kuwa ma ana waan waa kuwan way sii raaceen inay reer reer magaalku marka hore xataa isma wareystaan iminka xataa waa qolama waa reer hebelkaas la soo qabsanaysa isaguna waa nooca hadhow baa la iswareysanaya yaa ka sii tihiin kan way soo socdeen way soo socdeen way soo socdeen way soo socdeen waxaaba la isugu yimi aabbaha laftiisii oo anayna hebel baan ahay oo anayna hebel baan ahay baa ka dhacday way dhacday waa xaqiiqa ha marka reer baadiyuhu taa way ku wanaagsan yihiin laakiin qaabka loo isticmaalaya waa inuu ahaado maa tasiluuna bihi arxaamakum waxaa qaraabadiina ku xidhiidhinaysaan laakiin qofku haddii uu yaqaano ka ihaato qolamaa tahay reer hebel iyo reer hebelka halkaa maxaa dhaafa maxaan uga baahnay bu koodhne qofku waad u baahan iska hadlaysaa waxba maaha ceeb maaha in magacyada la sheega reeraha nin baa wuxuu iga sheekeeyey maraykanka ayaa inan mareexaana ayaa waxay la heshiisay inan isaaqa oo habar jeclaa dabeete hooyadeed ba u tagto waxay ku tihi hooye inan baanu heshiinay waa qoloma dabeete waxay tihi qolyaha dega waqooyiga waa ayo xataa isaaqi way ilowday markaasi dad badan baa dega markaasa waa kanoo haha waa ka wa isaaq waa isaaqa say ti oyuu ka sii yahay say tii wallaahi ma garanayo qaar xagga jacaylku uu ku jiraa miyuu jiraa loofku bay tihi loofku qaar loofku uu ku jiraa magacooda miyuu jiraa waa jeclaantii mgta waa jacaylkii reer mid loofku uu ku jiraa ma jiraa bay tihi ha islaantii way faanta toro jeclaan ma habar jeclaan tihi yes waa ta waa habar jeclo ma waxaasa wax la arka qodha exrada waxa la arka ma marka maa tasiluuna bihi aniga waxa iga sheekeeyey qadiyadaasi maaha malawaal maaha gabadha weyn ee loo sheekayn inanteeda u sheekaynaysa walaalkeed walaalkeed baa igui walaashay ayaa inan ay dhashay bay taasi ku dhacda maraykan bay joogaan waxay ka maraysaa loofku alkeebu ku jira ayaa maraysa markaa tacallamu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum waxaa ka barataan nasabkiina waxaa ku xidhiidhinaysaan qaraabadiina haddii qofku nasabkiisii aanu garanahayn qaraabadiisii ma xidhiidhinayo bimacnaa maa tasiluuna bihi arxaamakum waxaa looga jeeda ujeeddadu waxay tahay waa in wax faa'ido la dhasho maaha in laysku naco ee laysku fogeeyo laysku soo dhowaysto dadka caynkaasoo xamaasad iyo xamiyad maaha can jubayrin can jubayr bni muطcimin annahu samica cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu yaquul jubayr wuxuu yidhi waxa uu maqlay jubayr cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu oo yaquulu leh cala almimbar cumaroo mimbarka kale tacalamuu ansaabakum uma siluu arxaamakum nasabkiina barta iyo abtirsiintiisa uma siluu arxaamakum dabeete qaraabadiina xidhiidhiya dadku had iyo jeer isku imaa dadka qaar ba ilahay u sahlay oo reeraa kala yaqaana oo dadku waxay isku yihiin meelahay isugu yimaadaan meelahay ku kala tagaan kuwan waa ilmaabtay kuwana cayna labadan qoys halkaas isugu yimaadaan hooyaa wada dhashay waa isku ba waxaasi akhriyaan waa sax waa saxo wax badan bay furdaaminayaan hadhowto wax badan bay furdaaminayaan tacalamu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum laftiisu waa xadiis sugan oo tirmidi uu wariyey oo uu ka soo qaatay sheekhu tarjumadii uu ka soo qaatay laakiin halkan wuxuu ku sheegay qowl amba waa ahar cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu uu leeyahy wuxuu yidhi tacalamuu ansaabakum nasabkiina barta iyo abtirsiintiisa asxaabta rasuulka nasabka iyo abtirsiinta asxaab badan baa taqaanay abubakar baa kow ka ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam saaxiibkii cid allaaliya ciddii la garan waayo muxuu baa la weydiiyey abubakar ninka hebel hebel la ydhaha ka warran noocaasa haddaanu hebel kii reer hebel ahayn amba kii reer hebel aanu ahayn amba qoyskaa kii geli jiray aanu ahayn ma garanay anugu saasubay noqon jirtay cumar baa ka mid ahaa kaana nasaaba ohan jiray waa nasaaba waa abtirsinya yaqaan taclamu ansaabakum uma siluu arxaamakum dabeete qaraabadiina xidhiidhya wallaahi ilaahay baan ku dhaartee innahu layakuunu bayna arajuli wabayna wa bayna akhiihi ashay-u waxaa dhici karta nin iyo walaalkii inay wax dhex yaalaan colaadi dhex taallo walow yaclamu hadduu ogaan lahaa alladii baynahu wa baynahu min daakhilihi araximu min daakhilati araximi hadduu ogaan lahaa oo uu baran lahaa marka horeba labadooda waxa u dhaxeeya isa soogalka qaraabada ah hadduu ogaan lahaa lawsacahu daalika can intihaakihi waa wuu ka joojin lahaa lawsacahu wuu ka istaajin lahaa wuu ka joojin lahaa daalika colaadaasi can intihaakihi amba daalika qaraabanimadaasi can intihaakihi inuu dilaaciyo macnaha xadiisku waxa weeye macnaha asalku wuxuu yahay laba qof baa colaatamayo bilaaya dhex maraysa laakiin haddii ogaan lahayen waxay isu yihiin colaadaasi meesha may timaadeen colaadaasi meesha may timaadeenoo de way dhowri lahaayeen laba nin baa islaynaya gawday iska saarayaan waadan bay iswaraysanayaan way soo gelayaan waaryahay oo minankeeni baa ishaysaniba way dhacday odayaasha garta garta gala ayaa yaqaaneen marka meelaha la isugu yimaada laba qawda iska saaray reer hebel baynu u tegayna markay isu yimaadaan waaba ilmaabtiya habarwadaag miidhan dadkuna de mar haddii sidan oo kale ay yar yihiin waa kii ilaa dee ninkii maxay igu waraysan hadaad waraysto way soo degelaysaa moogta ha habaha igu waraysan buu wallaahi baan ku dhaartay inahu layakuunu waxaa dhacday bayna arajuli wa bayna akhiihi ashayu qof iyo walaalkii shay baa dhex yaal yani colaad baa dhex taala walow yaclamu aladii baynahu wa baynahu haddii ogaan lahaata ka dhaxaysay min daakilati raximi raxim iyo qaraabo isa soo gaadhay amba cilaaqo qaraabo oo isa soo gashay hadduu ogaan lahaa oo ka dhaxaysa lawsacahu uu ka hor istaagi lahaa kaasi daalika kaasi min can intihaakihi inuu jeexo in qaraabanimadaasi uu jeexo xadiisku waa xadiis xasana waana la xujaysan karaa waa asar saxa dheh can ibni cabaasin cabdillaahi bni cabaasna wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu anahu qaala ixfaduu ansaabakum tasiluu arxaamakum nasabkiina iyo abtirsiintiina xifdiya tasiluu arxaamakum qaraabadiina xidhiidhin doontaaye reer magaalku ma yaqaanaan arrinka waa lagu celcelinayaa waajibkaasi marka koobaad wuxuu saaran yahay hooyada mar labaadkana wuxuu saaran yahay aabbaha reer baadiyuhu inan inan inankeed qaraabo qaraabadeed baa ku imanaya wuu kusoo haybsanaya waana kusaxan yahay dadkeenu waxay kuleeyihin kaale kan wuu kusoo qaraaba qansaxsanaya buu ka odhanaya wuu kusoo qaraaba qansaxsanaya kusoo qaraabo qansaxsan maahe daakilatu daakilatu raxim baa jira raxim iyo qaraabo idin xidhiidhiyaa jira marka qofku waana wuxuu laisku xidhiidhin jiray laisku magan gelin jiray waxa la isugu ogaa dadku isku xidhiidhinayay tasilu arxaamakum qaraabadiina ayaa xidhiidhin doontaane fainahu hadda qaacidada dhegeysta adigu fainahu laa bucda biraximi idaa qarubat wain kaanat baciida walaa qurba biha idaa bacudat wain kaanat qariiba saa waa loo akriya fainahu xaaladdu waxay tahay amba sababtu waxay tahay laa bucda biraximi qaraabo fogaanshiiye ma leh idaa qarubat markay soo dhowaato marka si wanaagsan loo xidhiidhiyo wain kaanat baciida haba fogaatee qofaa meeluun iska soo gashaan haddii xidhiidhinteedu ay fiican tahay fogaantiisa waxba tari mayso ee waa qariib walaa qurba bihaa waxbaanu isu nahay dhowi macna tari mayso idaa bacudat marka ay ka fogaato xagga albiru albiru wasila xagga qaraaba xidhiidhintii iyo samafalkeedu hadduu meesha ka baxo dhowaanta ay dhowdahay macna samayn mayso kaama taqaanaa labadayada aabbo waa ilmaabti ruma buu ku leeyahay koob shahanoo mashu laftoda ka baxaysa waxaad soo dhoweynaysaa macna samayn mayso maadaama xidhii xidhiidhkii meesha uu ka noqon yahay waxay ka dhigan tahay waad fogeysay qofka wain kaanat qariiba sidaa waa lagu lagu akriyay waxaa kaloo loo akriyey fainahaa laa bucda biraximi idaa quribat halka qarubat ay ku qoran tahay imika quribat in la yidhaahdo fainahu sababtu waxay tahay qaraaba nasabkiina xifdiya saa qaraabadiina u xidhiidhisaan sababtu waxay tahay fainahu laa bucda liraximi raxim fogi ma jiro idaa quribat haddii la soo dhoweeyo dii maxay lagu soo dhoweeyo albiru wasila xidhiidhin wain kaanat baciidatan abtirsiin ahaan haba fogaatee walaa qurba bihaa qaraabo dhowi ma jirto macna samaynaysa dhowaanteedu idaa bucidat haddii la fogeeyo wain kaanat qariibatan haba dhowaatay haddii lagu fogeeyo maxay jaritaan iyo samafal la'aan wa kullu raximin qof raxim kastaa somadu raxim bay tidhahdaa raxim kastaa amba ehel kastaa aatiyatun yowma alqiyaamati amaama saaxibiha waxay imanaysaa iyadoo hor socota qofkeedii qof kastaa ehelkiisa iyo qaraabadiisa dadkii maaha waa xidhiidhintii qaraabada oo laga soo dhigay shay soconaya oo hadlaya oo doodaya maaha walaalkii baa hor socda maaha iyo adeerkii iyo eddadii maaha ee waa qaraaba xidhiidhiskii baa qof laga soo dhigaya amba shay hadlaya laga soo dhigay shay hadlaya ayaa laga soo dhigaya markaa qof kasta waa hor socda oo amba ku doodaya amba la doodaya amba u doodaya amba la doodaya qaraaba xidhiidhiskii fainahu wa kullu raximin aatiyatun yowma alqiyaamati amaama saaxibiha saaxiibkeed hor socota tashhadu lahu bisilatin in kaana wasalaha waxay markhaati ugu tahay inuu xidhiidhin jiray hadduu xidhiidhin jiray waxay leedahay ilaahayow qaraabadii baan ahay xidhiidhti la xidhiidhin jiray baan hebel la goyn jiray ilaah waxaan markhaati ka ahay ninkaasi waa xidhiidhin jiray وعليه وتشهد عليه مرخاتك كفريسا ويلا دوليسا بقطيعة وحي مرخاتي وقتهاي بقطيعة إنو تشري أدونك مركي لتشوغي إن كان قطعها هدي تشري هدي إيك وحلقا شاكيني قيامه وحا كل دولية أو كهيستا وكلرك كهيستا أما وحا كو دولية قرابة حريرسكي لفتيسي با كل دولية أما كو دولية مركا مانتا أما وحا كده ينكرتا لوير kuu dooda maalinta qiyaamaha amba waxaad ka dhigan kartaa muduci ku haysta maalinta qiyaamaha kalarkoo kule xoolahayga bartaa dhig maalintaasna la kala baxsan maayo la kala dhuuman maayo laaluush ma jiro wuxun baa la kala googoosanaya la kala qaadanaya waa asharka iyo xasanaadka akhrajahu alxaakim والسمعاني في الأنساب والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني حديثك هو حديث ماركتي مرفوعة waxaanu marfuuc ku yahay qisada xadiiska oo dhamaystiran waxay tahay cabdillaahi bnu cabaas radia allahu tacaala canhu ayaa u yimi nin baa u yimi dabeetna ninkii buu ihi man anta yaad ahayd isu kay sheeg dabeetna wuxuu u sheegay inuu yahay nin qaraabo ah laakiin wuxuu sheegtay qaraabo fog fog fog fog buu sheegtay dabeetna markii cabdillaahi bnu cabaas radia allahu tacaala canhu ninkii uu fahmay meeshay iska soo gaadhaan haba fogaatay qaraabo inay yihiin wuu u soo dhowaaday hadalkiibuu u dabciyey xigtanimo iyo ehelnimo ayuu dareensiiyey dabeetna asxaabtiisi baa weydiisay waxay ku tiri waa maxaa dhacay ninkan waa meel fog buu ninkani sheegtay waxaa laga yaaba dee inuu habar iyo habar kale iyo islaan isku aadiyo halkaasna ilmaabtidayba halka habaryartaa wuxuuga ahaan jirto waa kii ka ahay habaryarga ahaydeen ayaa ilantiisa qabay oo halkaas inuu wax kasoo tuuray baa laga yaaba oo dee meel fog oo inaku inaan uba haysanba wax isuhaanshiyyuhu inuu ku jiro dabeetna wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan ka maqlay sidan marka xadiidkan buu sheegay halkan laakiin wuxuu ugu yaallaa inuu asar yahayo cabdillaahi bnu cabaas radia allahu tacaala canhu isagoo laftiisa uu sheegay baabun hal yaquulu lmawta hal yaquulu lmawla inii min fulaanin almawla waxa weeyaan waa ninka mawluhu macnayaal fara badan buu leeyay almawla waa kamid af carabiga macnayaal fara badan bay leeda macnayaasheeda waxaa kamid a qofka wax xoreeyey iyo ka wax la xore ka la xoreeyey waxaa ka mid a qofka wax leh ka wax gargaara qofka qofka u gargaaray ag taagan ee la socda ee garabka iyo gaashaanka siiya qariibka qofka ehelkiisa ah ay xigtada yihiin waa mawlaahu waxaa ka mid a qofka la xoreeyey sanu sheegayna iyo qofka wax xoreeyey laftiisa waxaa ka mid ah dadka qaar baa intay reerahoodii ka soo guuraan idin carabtii ninkoo kale ahayd moogtahay markaa beel kastaa meel gaara bay deganto halkaa reer hebel baa dega waa deegaankii reebel waad ka baxday qoladii kalaad gashay waata waxaa la idhaaho markaa reeraha qaar ba inta reerahooda iskaga yimaadaan bay reero kale ayay iskala degaan amba qoys yar nin baa iskaga yimaanaya reerkoodii isaga iyo carruurtiisii halkaas iska deganaanayaa wuu ku tarmayaa wuu ku dhaqmayaa dadkaasuu baxayaa magta la bixinayaa haddii dee ciidama ay yimaadaan uu difaacayaa magta lala doonayaa sidii dee nin reerka ka tirsan oo kale ayaa loola loola macaamilayaa marka waa mawlaa xilfin bal mawlaa xilfin waa nim waa xilfi iyo isbahaysi ayuu kula jiraa marka inta ninkan la gaadhsiiyo waxay ka dhigan tahay nin reerkaa in la gaadhsiiyo dadka waxaa iyagana ka mid ahaa macnaha mawlaha qof masalan amba reer reeraha ka mid ahoo oo waxa weeyaan sabab u ahaa qofkani inuu muslimo awoogi aniga sheegaynay bukhaari radi ala raxmat ullahi tacaala calayhi aljucfi baa la dhaha aljucfi jucfiyiintu waa reer caraba isagoo carab ma ahayn lakin jucfi waxaa loogu bixiyey waxa xagga islaaminta ayuu ka soo galay markaa qofku tusaale ahaan haddii waxyaabaha mid ka mid uu yahay ama nin meesha dadka la degan uu yahay ama uu yahay nin ay xoreeyeen oo dabeetana maaragtay oo reerkooda iska sheegta ma odhan kara reer hibil baan ka mid ahay reerkii aanu ahayn laakiin dee mawaalidiisa uu ka mid ahaa can cabdiraxmaan ibnu xabiibin qaala wuxuu yihi qaala lii cabdullaahi bnu cumar cabdillaahi bnu cumar baa wuxuu igu yihi miman anta yaa tahay malaada way isku cusbaayeen oo su-aashu weydiy sideen oo kale iska hayn marka qolama marka la isku hor yimaado reer baadiya waad garanaysaa war ninku waa ko waa hebele qolamaa tiin buu ka odhanaya caadi interview dheer buu kaa qaadaya qolamaa tahay reer hebel baan ahay xaggaad ka timi xaggaasaan ka imi xaggaad ku socotaa xaggaasaan ku socdaa maxaad doonaysaa warkaaga oo dhan wuxuu kaaga qaadaya laba daqiiq gudaheed adiguna intaan eg baad weydiinaysaa kala hadhi maysa adiga laftaadu yaad ahayd oo yaad ka sii tahay oo makii caynkaasaad ahayd oo markaasaad wadaysaa ilaa labadiina aad isgaranaysaan wax kasta adduunkan way ka dhacaan marka iyagoo noocaasa iska ahayn ceebna maaha warkaa laftiisu ceebna maaha waa haddii ceeb laga dhiga n waa sida loogu dhawaaqa un qolamaata haddaan maanta ku idhaahdo wadaad kuwa qabyaalaysta mashaakil haddaan qabyaalaysta aan dooni hadhowta inaan kugu baaciyana way xumaanaysa waa sidii loo idhahdo miman anta yaa tahay qultu waxaan ku idhi min ba- min taymi tamiimin taymka reer tamiim ka mida taym waa qoys qoyskan tamiim wuxuu hoos tagaa beesha weyne tamiim la yidhaahdo reer taym baan ahay reerkaa taymna waxay dhex waxay kasii mid yihiin tamiim muxuu odhan waayey min taym oo keliyata taym ayaa waxa weeyaan waa magac laakiin reero fara badan baa taym la taym qurayshin baa jira Cabd- abubakr radia allahu tacaala canhu reer taym buu ahaa soo maa ya waa tii la odhan jiray ee reer taym oo quraysh marka la eego reeraha ugu yaryar buu ahaa waxba aan la weydiin waxba aan laga soo qaadan bay ahaayeen marka waa ti laga gebiye la yidhi wayuqda almru xiina tagiibu taymun walaa yustashhaduuna wahum shuhuudu markii hore ee hata islaamka qofka meesha ka dhaqaajinayo amba macaayirta iyo miisaanka dadka si u bedelaya islaamku abubakr reerkooda waagii hore waxaa la yidhi wayuqda almru xiina tagiibu taymun marka reer bani taym shirka ay ka maqan yihin lama sugo waa reer baa inaga maqane tirada kama kama maarane suga lama idhaahdo walaa yustashhaduuna wahum shuhuudu markay joogaanna waxba lama weydiiyo maxay ka dhiganta waa waxbaba waa yani waxba yahay wey joogitaankooda iyo maqnaanshiyahooda way sameeyin ayay ka dhiganta ilan meesha waa la isu faana anaa kaa qolaysan iyo anaa reerkia kaa ba- balaayaysan iyo anakaa tarina iyo waa yartihiin iyo waa- waxa dee maanta soomaalida haysta wey sida mudin laga soo baxay markaa taym taymu quraysh may kuwaasi ahaayeen waxaa jira taymu tamiim qolo kaleoo quraysh aan ahayn oo tamiim ah beel gashay marka wuxuu uhi waxaan ahay taymu tamiim qaala wuxuu yihi min anfusihim ma dhaladkoodaa tahay ma kuwa ka dhashay baa tahay aw min mawaalihim mise qolyaha ku dhex jira amba xilfiga laleh amba ay xoreeyeen qaala wuxuu ihi min qultu waxaan ku ihi min mawaalihim maya waxaan ahay min mawaalihim kuwa ku dhex jira baan ahay qaala wuxuu yihi cabdillaahi bn cumar fahallaa qulta min mawaalihim idan maa tiraahid markii horeba alayhi salaam fahallaa qulta min mawaalihim idan wuxuu ihi haddaa maad markii horeba tiraahid waxaan ahay min mawaalii taymi tamiimin qolyaha tamiim ku dhex jira ayaan ahay reerkooda maxau sheegatay kaanama inuu diidan yahay oo kale inagu taasoo kale had iyo jeer een, way dhacdaan mararka qaar weyn weyn dadka noocaasoo kale way dhacdaan wax diidayaa ma jiraan mar haddii dhaqanku saa uu ku arooray ee, hadduu qofku cidda uu markaa mawaalidooda uu yahay amba uu ku dhex jiro ama uu ku dhex koray ay isdhaleen inuu sheegtaa culays kuma jiro iyadoo dee axkaam sharciga ku tacalluqaysa mooyaane baabu mawla alqowmi min anfusihim qofka mawlihiisu kuwaaynu sheegayna iminka dadkaa ku dhex nooli iyagun bay ka mid yihiin kan damba markaasi caddaynayso arki maysa min anfusihim can rifaacata bni raaficin saxaabiga rifaacata bni raaficin abu mucaadin alansaariy albadri nin aad u qiimo badan ayuu ahaa radia allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nebigu qaala licumarin radia allahu tacaala canhu cumar buu ku yidhi ijmac lii qowmaka cumarow tolkaa isoo ururi cumar tolki waayo waa quraysh waa quraysh ijmac lii qowmaka si gaara quraysh igu soo ururi rasuulka alayhi salaatu wasalaam ku yidhi wax gaara baan u sheegayaa wax gaara maaha laakiin si gaara buu ula hadlaya fajamacahum dabeete cumar suuquu galo wuu soo ururiyey فلما xضروا bاaب النبي صلى الله عليه وسلم نبga albaabkiisa markay isugu yimaadeen دaخل عaليهi cمر cمر baa rasuulka عaليه الصلاaة وaسلام usoo galay فqاaل وxu uhi قad جamعtu laka qومي rasuulki ilaahay ow tolkay waan ku waan isugu kaa keenay tolkay qofku inu idhahdana ceeb maaha qofku tolkay inuu idhaahdaana ceeb maaha فasamعa ذalika الأنصاaر dabeete ansaartii baa maqaشhay rasuulku wuxuu si gaara ugu yeedhay maanta qurayش faqaaluu waxay idhaahdeen qad nazla fii qurayshin اlwaxyu qad nazla malaa waxaa ku soo degay fii shani qurayshin fii qurayshin ay fii shani qurayshin quraysh xaalkooda malaa waxaa ku soo degay alwaxyu malaa waxi baa kusoo degay eeg malaha wanaagsan rasuulkii quraysh buu u yeedha u yeedhaya reerkoodii oo keliya haa war meeshan balaaya ka socotee la maaha ma malaa xumi waa kaas marka baashu ay xun tahay qaabkay u taallaa markaba qofka marka hebel wuxuu la kulmay reerkoodii markaba wuxuu odhanayaa maxaa hadhay de waa taas rasuulka laftiisaa baashii bilaabe isagii baa reerkoodii u yeedhanaaye laakiin waxay yidhaahdeen iyagu malaha quraysh malaa waxyi gaara baa soo dego quraysh ka sheekaynaya way waa tarbiyadda waa sida loo tarbiyabo dadkaa dad ka qabyaalad badnaamay jirin laakiin waxyiga iyo dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo diinta ay qaateen ayaa bedeshay laakiin dee inaku baashi wayna mari laada qabyaaladii bati bay ku dhegantay halkii keliya haysaa haysataa فجاء المستمع والناظر فكم إذا أنصار بايمي المستمع فجاء وحيمي المستمع مد جيسني بل وحلا ورن دونه والناظر ينبل مد فيرين فيرين أيوة حماش كدع دونه وإيجية والناظر ما يقال وإيجية وحلا يلاحظه ما يقال وانكر ترتريه فجاء المستمع وحيمي مد جيسني والناظر مد إيجية ما يقال لهم قريش وحلا ورن دونه طلوا قريش محل يقول لي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم النبي بaa soo baxay فقام بين أظهرهم dabadeedna uu dhex istaagay بين أظهرهم أي وسطهم bartankoodu istaagay فقال wuxuu yihi هل فيكم من غayركم cid aan idinka hayn ma idinku jirtaa cid aan qrayش hayni ma idinku jirtaa qaalوu waxay dhahdeen نacم rasuulki ilaahay ow haa xaliiفunaa وabnu أkhtinaa وamawaaliina waxaan ugu jira kuwaanu isbahaysiga lahayn gaashaanbuursiga aanu lahayn kuwii ay walaalahaye hablaha yagu ay dhaleen oon abtiga u ahayn ayaa nagu jira waxaa nagu jira kuwaanu xoraynay mawaalidayadii qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalm nebigu wuxuu yihi xaliifunaa mina wabnu اkhtinaa mina wamawaaliina mina ya xulafadayadu waa naga mid qurayshun bay ka mid yihiin maanta ka inantayadu ay dhashay ilasba waa qurashiyi waa naga mid kuwaanu xoraynay waa naga mid wa antum tasmacuuna idinkuna waa maqlaysaan dhegeysta hadalkaan idinku yeedhay markaa waa kan ina wliyaa'ii rasuulku calayh الsalaatu wasalaam wuxuu uhi ina wliyaa'ii minkum almuttaquun idinkasoo quraysh ma tiidin qurayshnimadu macno alla macno ay samaynaysaa ma jirto aniga cidda iigu xigtaa iigu soo dhowey almuttaquuna waa kuwa alla ka cabsaday kuwaa la kacabsiga laga helay kuwaasunbaa xigtadayda ah ina wliyaa'ii minkum xigtadayda idinka idinka mid ihi almuttaquuna waa kuwa ilaahay ka baqanaya fain kuntum ulaa'ika fadaak haddaa kuwaa tihiina la kacabsi aa leedihiin fiican iyo wanaagta waa waxaad tihin xigtadaydii baa tihin waan idin jecelahay wailaa haddii kalena fanduruu xaaladiina eega haddii taasi aanay saa ahayn ay idinkaga dhiganta quraysh baanu naho nebigaanu isxignaa waxba idin tari maysa bay ka dhiganta fanduruu eega laa ya'ti annaasu bilacmaali yowma alqiyaama dadkuna maalinta qiyaamaha yaani acmaal khayradoo fara badan la imanin wa ta'tuuna bilafqaali idinkuna dunima idinaan la imanin idinkoo dunima iska xambaarsan oo iska seexdo shaqaysan waayo aa iska lahaydeen annaku dee nebigana lagu ixtiraamayaaye nebigaa naga dhashae quraysh baanu nahaye waa lase iska walaaqda wixiin oo iska batalaqsada qaar baa waxay haystaan inay quraysh yihiin mujarad inay ajar tahay amba oromo ahow amba inkaarsamada kasoo dhacday ahow amba quraysh ahow camal unbaa ku yaal camal unbaa ku yaal shaqo aad qabatay soon iyo salaad iyo allakacabsi iyo ashahaad ayaa ku taala taas ama wax kaa dhigaysa amba wax la-aan kaa dhigaysa bes laakiin qoladaasaan galaayo anigu halkaas nabiga kaga arooraa amba run sheeg amba been sheego alla ay ku taraysaa ma jirto dadku ansaabtoodii nasabkoodii abtirsintooda la eegi maayo waxaa la eegayaa camalkooda iyo shaqadooda rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yihi quraysh dadkuna maalinta qiyaamaha acmaal waaweyn oo khayraada yaanay la imanin idinkuna afqaal waa culaysyo waa dembiye dembiye ha la imanina ee shaqaysta hadda fa yucradu cankum dabeete laydinka jeesto dabeete waa laydinka jeesanaya uma naadaa dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam kor ayuu dhawaaqay markii hore si caadi u hadlayay dabeete codkiibuu dalacay faqaala wuxu uhi yaa ayuha annaas dadow warafaca yadayhi rasuulka labadiisa gacmood buu kor u qaaday yadacuhumaa calaa ru'uusi qurayshin isagoo dul dhigaaya quraysh madaxyada saasoo hor fadhiyaan masalan saasuu markaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam madaxii quraysh quraysh nimankii meesha fadhiyay madaxyadoodii ayuu labadiisii baabaco ku aadiyey wuxuu yidhi ayuha annaas dadow ina qurayshan qurayshi ahlu amaanatin riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan ahlu sidqin wa amaana waa dad run iyo ammaano lagu yaqaano ehel ah quraysh guud ahaan waa dad runtana yaqaana oo beenta neceb waa dad ammaanada yaqaan oo khiyaamada neceb waynankii soo sheegnay maalmiheen maraynay abu sufyaan markuu gaalka ahaa ee ninkii kisra uu wareysanayey xadiiskii bukhaari uu wariye saxiixa ahaa laga yaaba halkan inuu ku keeno sheekh wey ma ma ma ma ma akriyine waaba suuragale waa kii lahaa carabtu beenta way necbeyd oo su-aalihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kisra uu ka weydiinayey say ahaayeen buu uga jawaabayay dabeete wuxuu igu yihi meel rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan wax kaga sheego oo been aan ka sheego meel baan yaro arkay buui laano hadduu maalintaa been sheegi lahaa kabihiisaa la gubi lahaa dub looma waraysteen marka yani beentana way necbiin waa dad runta yaqaana saasoo kale waa dad ammaano leh oo waxa loo loo dhiibo waa dad lagu soo gaadho halkan laakiin waxay nagu taallaa ina qurayshan ahlu amaanatin qurayshi waa dad ammaano ehelu ah ama waxay ka dhigan tahi bay culamada qaar yidhaahdeen qurayshi ammaanaa saaran oo ammaanaa la saaray waa maamulkii iyo xilkii oo ala'imatu min qurayshin haddii qof qurayshi uu maanta taagan yaho uu joogo oo dadka la maamulayo khaliif loo dooranayo waxa mudnaanta iskale qofka qurashiga marka ammaana saaran man bagaa bihim qofka la doona qaala zuhayr zuhayr waa waxa weeyaan waa sheekh bukhaari sheekhiisa zuhayr wuxuu uu yidhi shakiyo adunnu waxaan u malaynayaa qaala rasuulku inuu yidhi alcawaafira man bagaa bihim alcawaafira taas raacaysa man bagaa bihim qofka quraysh la doona alcawaafira mahlako inay halaagsamaan amba xumaan amba inay turunturoodaan min alcasra alcasra waa turanturada waa haa ninka haadaama u qoda ninka khiyaameeya ninka waxyeelo la doona kabahu اllaahu liminharayhi ilaahay maalinta qiyaamaha sanka ayuu dhulka ugu dhuftaa ama adduunka laftiisaba yacni khudada iyo qorshaha iyo mu'aamarada uu sameeyey ee quraysh uu doonaya inuu ku waxyeelayaa socon mayse ilahay wuu ka fashilinayaayo madaxuu dhulka ilahay ugu dhufanaya man baqaa bihim qofka la doona alcawaafira almahaalika amba alcasara qofka dhibaato la doona kabahu اllaahu calىa mankhirayhi kabahu اllaahu liminkarayhi ilahay sanku dhulka ugu dhuftaa yaquulu dalika ثalaaثa maraatin nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam saddex jeer buu hadalkaa ku celiyey xadiisku waa xadiis xasan صaxiix baabun halka markaa maxaa ku yaala waxaa ku yaala meesha xadiiskaa hore ضaciif buu ahaa maaragtay aynu soo sheegnay cabdillaahi bn cumar xadiiskana afarkaa hore daciif buu ahaa kanna waa xasan cumar ibn khadaab baa warinaya nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay xaliifunaa minaa wabnu ukhtinaa minaa wa mawaaliina mina marka qofka mawlaahi almawla min alqowm mawla alqowmi minhum ibnu ukhti alqowmi minhum inagana soo sheegnay ansaarta maalintii waxoogaa ay yaro dareemeen markii maka la qabsaday in waxoogaa laga qadiyey maaragtay waxyaabihii la bixinaayey rasuulka calayh isalaatu wasalaam sanoo kale uu soo ururiyey dabeetana wuxuu ku yihi idinka mooyaane ma cid kale idinku jirta sidan oo kale qurayshinkao kale waxay maya ku yaroo inanaga dhashay unba nala jooga rasuulka calayh isalatu wasalaam wuxuu yihi ibnu ukhti alqowmi minhum ninku reer abtigii waa ka mid dee ninka inani ay keentay dee reerka waa ka mid oo qariibku maaha baabun man caala jaariyatayni aw waaxida halkaa waxaynu ku dhaafnay baabkii amba kitaabkii labaad ka koobaad muxuu ahaa biru اlwaalidayn ka labaadna silaة الraxim ka saddexaad wuxuu noqonayaa man caala jaariyatayni aw waaxida qofka koriya ee iska xilqaama laba hablood amba mid laba hablood ninka koriya amba ha dhalo amba adeer ha u ahaado amba abti ha u ahaado amba walaalo ha ahaadaan can cuqbata bni caamirin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul rasuulka ayaan maqlay man kaana lahu halaaثu banaatin ninka saddex hablood leh wa sabra calayhinna ku sabra wa kasaahunna min jiddatihi ka ara tira jeebadiisa min jiddatihi waa hodantinimadiisa yacni lacagtiisa iyo qarashkiisa kuna lahu xijaaba min annaar waxay u noqdaan maalinta qiyaamaha naarta xijaab bay uga noqdaan maaha iyaga naarta intoo la geliyaabaad ku gabanaysaa maahe iyagaa la cadaabayaa maaha oo ijaab naarta isaga dhigi maysidi lan iyaguba jannada way geli karaan bimacnaa camalka aad qabatay camalka aad qabatay waa camal jannada aad ku gelayso oo naarta kaa xijaabaya man kaana lahu halaau banaatin ninka saddex hablood leh wa sabra calayhina ku sabra oo maxaa loogu sabraya ma man kaana lahu halaaثu baniina wa sabra calayhina ka waran dadku waa iswada dabeecad weliba gaar ahaan innaka iyo qolyaha carabtu in badan badan badan badan bidashabahanaa ninka markaynan u dhalato u yaranaxaya warnimo inaan ahaado ya mararka qaarna uu cadaynaya ama wuxuu ohanaya warnimo hablaan maxay ahaayeen kaanamaa inuu isagu hablaa samaystay inamadana uu samaystay kaanamaa uu og yahay inantu waxay ku dambaynaysa yananku wuxuu ku dambaynaya ka manaafacaad badan uu garanaya waana nacaslimo weyn markaa yaro kale uu karaahiyeysanaya qofku markaa qofka ha- naftiisa intuu khilaafo ku sabro u hagarbaxa bay ka dhiganta iyaguna de waxay samayn jireen waabaad garanaysaa ninka ugu fiicani waa ninka dee indhe isku qabad iskaga haysto oo dee maaragtay iska hayso un ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab miyaad iska haysaa uun abaalla-aan iyo inkaartan iska bal iska iska noolaatay iska daa am yadusuhu fi turaab mise isagoo iyada oo nool ayaad meelaha ku haastaa waida almaw-uudatu su'ilat innankana lafteennu halkaasumaynaan gaadhinin waxyaabaa laga sheekeeya waad yaabaysa waxyaabaa odayaasha habluha ay u dhasheen laga sheekay aniga adeerkay inan baa u dhalatay baadiyaanu naalay hooyadii baa iga sheekaysay baadiyaanu naalay dabadeedna reerkii mid gabadhi ma umushay haa oo maxay umushay inan maxaa dhacay geed weyn baa ka dambeeya geed weyn oo oo sarmaana sarmaanta waa taqaanaa way yaro gaaban tahay saasna waa u ballaadhanta uu kala jeediyey wallaahi sarmaantii dhinaca intu ka galab dhinaca uga baxa jababababababa waarsoo noqo waa waa geed geedna maahe suu lahaa uu dhaqaajiyo tuuliba si ugu noqdo keligii maahe qaar ba waxyaaba fara badan oo kale odayaasha adduun ka sheekaysiinay imika waa yaa yaa waan casimatay way jiraan soo maa waa sidaas waa sidaas waa daf yani maga ragga qaar kelimaadka laga sheegay iyo waxyaabahay sameeyaan iyo dee d qaarkood ay dembi weyn dembi weyn ay yihiin marka dee dareenkeena la garanaya wasabra calayhina ku sabra wakasaahuna min jiddatihi oo ka ka maaratay kasa waxa weeyaan ka aratira oo dhar uga iibiya min jiddatihi dee yani deeqdiisa iyo hantidiisa iyo xoolihiisa kuna lahu xijaaban min annaar naar bay xijaab uga noqdaan akhrajahu ibnu maaja waana xadiid saxiixa iyo axmed iyo keyrkood ka soco can sharaxbiil waa sharaxbiil ibnu sacd abu abu sacd alximsi qaala samictu bna cabaasin can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi waxaan maqlay cabdillaahi bnu cabaas cabdillaahi bnu cabaas sida nebiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi maa min muslimi tudrikuhu ibnataani fayuxsinu suxbatahumaa ilaa adkhalataahu اljanna qofka muslimka ee laba hablood ay soo qofka muslimka ee laba hablood soo gaadha bimacnaa gacanta ku haya oo koriyo barbaariya fayuxsinu suxbatahumaa la saaxiibkooda iyo hayntooda iyo barbaarintooda wanaajiya ilaa adkhalataahu اljanna jannada ayay geliyaan waa xadiis xasana oo sugan sababtooda ilaalintooda tarbiyadooda daryeelkooda waxsiintooda aratirkooda taasuu ilaahay subxaana wa tacala wuxuu kugu gelinayaa jannada can jaabir bni cabdillahi radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man kaana lahu halaasu banaatin yu'wiihinna wayakfiihinna wayarxamuhunna ninka nin kale halaasu banaatin saddex hablood yu'wiihinna hoynaya wayakfiihinna ku filaanaya wa yarxamuhunna u naxariisanaya riwaayadka qaar wayakfiihinna waxay ku bedelaan yakfaluhunna kafaalo qaata oo ku filaado maaragtay deeqa wayarxamuhunna u naxariisanaya faqad wajabat lahu ljannatu lbatta uga horaynba jannada ninkaa waajibtay meer meer male uga horaynba waxa u waajibtay jannada faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi min bacdi اqowmi qowmkii dhegeysanay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ka mida ayaa wuxuu hi wasintayni ya rasuul اlah ka laba haya ka waran qaala wuxuu yihi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wasintayni ka laba hayaana waa la mid jaabir ibn cabdillaahi radi allahu tacaala canhu waa jaabir ibn cabdillaahi ibn camr ibn xaraam saxaabigii saxaabigu dhalay weeye abu muxamed alansaari saxaabigaas nin dhallinyara buu ahaa dhallinyartii asxaabta ayuu ka mid ahaa nin aad u qiimo badan buu ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu si gaara u xanaaneeyo aabbihii waa shahiiday caruur hablo fara badan buu ka tegey qise ayaa jirta dariif xadiiskaas un soo gabagabeynana insha allahu tacaala iyo qisadaas qisada asxaabta ridwaanullaahi calayhim aad bay u fiicanta qiso gaaba baan idinka sheekeynaya jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhu duulaan ka mida duulaanadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay ahayd bani qaynuqaac baan malaynaya markii laga soo laabtay ayaa wuxuu ihi awr baan watay awr baasoo canaada oo horiyo dabadiida ayaan watay buuhi markaa colkii oo soconaya ayuu igala hadhay wuu iska fadhiistaa buuhi waan qujaqujeeyaa waan kiciyaa qun yar buu soconayaa ma ordaayo mararka qaar wuu iska waanu isla kadeedanay buuri annakiiyo awrkiioo isla kadeedan oo colkiina uuna dhaafay ayuunbaa qofila hadlay yaa jaabir waar jaabirow saawaba rasuulkii calayhi salaatu wasalaam maxaa kugu dhacayo waynu af soomaaliyaynaynaa waynu gaagaabanayna maxaa kugu dhacay markaasuu hi awrkii baanu isla kadeedanay awrkii ayaa dhaqaaqila rasuulka waanu fadhiya bal rasuulku alayhi salaatu wasalam amba usha ii dhiib amba weli soo goo ushii baan u dhiibay buu ihi rasuulka alayhi salaatu wasalam dhowr jeer buu sidaa uu gujiyey uu gujiyo dee hadalkii awrka lagu kicin jirayna uu raaciyey dabeetna wuu booday kasuu hi fuul waan fuulay buu ihi markii uu dhaqaaqay bahalkii orod baa laga soo daayey buu orod ayaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam culamada qaar waxay leeyihin ducuu rasuulka alayhi salaatu wasalaam u raaciyey mise rasuulka gacantiisaa barakadiisnayd labaduba waa sax awrkii markii rasuulka hashiisa rasuulka caadiba u socotaa way dheeraysaa wuxuu i waaba u dhaafaa sandiqi kusoo qabta wuu dhaafaa dirqi baan kusoo qabta waanu isla kadeedanay markana maxaanu isla kadeedanahay orod badnaan markii horena canaadnimo ayay ahayd dabeedna rasuulka alayhi salaatu wasalam wuxuu inaan isla jirribanahay buu arkay markaasuu i maxaa kugu dhacay markaasuu rasuulkii ilaahay wuu cararayaayo waan soo qabanaya waan soo qabanaya rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ihi iga iibi awrka maad iga iibin sulmiye kaa iibin maayee qaado gebigiisaba haadaa huwa alkaram waa rasuulkii ilaahay sooma markaasuu i maye qaadan maayo iga iibi suri waaye misaan kaa siiyaa markaasuu hal hal dirham iga sii suri kaa siin maayo waad baksaysaa eeg hadda qaado lahaa soo maaha laakiin hal dirham iga siiso iyo waad baksaysaa meel lama siis diidanayn isma diidanaa rasuulkii waan ka iibiyey hadduu idhaahdo e mar haddii magacaasi uu raacay de waa inuu qiimihiisii gaara dirham digaagadba may bu kaa siin maayo kaa siin maayo suwaaya laba iga sii suri may wali waad baksaysaa suri saddex iga sii suri may kaa siin maayo eeg ninkani waa nin weyn markaad wax iibinayso iibka iyo qofka weyn way kala duwan yihin qofka weyn isagu muxuu le rasuulku markuu iga iibi qaado gebigiisaba waa sax laakiin markay iim timaado nin sheekoo weyn adigoo dukanaysa hadduu ku imaado allo waa ninkii sheekh hebele ka daayo u buuxiya ha odhanin waxbaa la kala iibsanaya ku dar ku dar ku dar sidaan u wadnay wuxu waxaan gaadhsiiyey afartan dirham arbaciin dirham rasuulka ale markuu gaadhsiiy baan ku waan kaa iibsaday waayo waynu kala iibsanay fuushanow madiina haddii ilahay ka dhiga markaynu tagno haynoo ahaato okay waanu soconay waxoogaa haddana su-aal kali rasuulka alayh isalaatu wasalaam weydiiyey wuxuu arkay rasuulku wuxuu akriyey nafsiyaddeyda qaaqayguu akriyey malaade sibuu dheerdheeran u cararaayo sibuu hamuun buu siduu qabay markaasuu i maxaa dhacay oo da degdegsan tahay wuxuu ku yidhi waan guursadayoo meeshii madiinan aad u xiisaynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam hoos buu usii waraysto wuxuu ku yidhi maxaad guursatay ma inan mise gabadh carmala markaasuu yihi gabadh carmala haddii laaf soomaaliya oo maxaad ku fashay buu ku yidhi maad inan yar oo kula ciyaarto aad la ciyaarto maad guursatay macnaha gabadha marka la caayi maayo dee hadduu iminka ay inan inan ahaan lahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu wareysanayo uu leynaa ma guursatay ay tidhahdo haa oo maxaan guursaday toddobaatan jir so muxuu ka odhan lahaa oo maxaad ku fashay madina yar guursatid iyadaba waa inan yare iyadaba waa inan yarin layne saasumuu ku odhan laha bimacnaa wuxuu eegayaa qofka mustawihiisa qofka isqaadi karaan macnaha markaa ma rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu diidanaa gabadhu maadaama carmal ay noqotay in la guursato xaasha ee wuxuu ka hadlayaa xaaladda uu ku jira cabdilaahi jaabir bni cabdilaahi da-da inan yaroo kuleeg oo ay sahmaysaan dabeete arrin macquula buu sheego wuxuu ku rasuulki ilah aabahay waa kii dhintayoo hablo fara badan buu igaga tegey marka waxaan siri dee inan yaroo ay isku dhacdhacaan hawkeenna inan gabadh ka yaro weyn oo kula korisaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu u duceeyey baaraka allaahu laka wa baaraka calayka qisadu aad bay u dheer tahay oo rasuulka calayhi salatu wasalam soo dhex martay jaabir bni cabdillaahi iyo iyo iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam qisada gebagabadeedu waxay tahay waxau yihi madiinanu soo gallay waynu gaabena qayb badan baynu ka tagnay waxau hi madiine aanu soo gallay markii madiine aanu soo gallay wax kale muu samayn gurigiisii buu tegey awrkiibuu rarkiiyo wixii kala degey uu dhaqaajiyo rasuulku calayh salaatu wasalaam u geeyey bilaal baa rasuulka u sheegay rasuulki ilaahayow jaabir baa banaanka taagan oo muxuu doonayaa awrkiibuu ku wadaa markaasa wuxu waxaad siisaa afartan dirham waxna ugu dar iibka wanaagsani waa kaas iibka wanaagsani waa kaas afartan baa isku ogeydeen soddon siiyo toban kale nagu laha kudhe itixaanka maanta iibka naga haysta waad yaabaysaa may rasuulku alayh salatu wasalam wuxu uhi afartanna sii una siyaadi wuxu hi afartankiina wuu isiiyey siyaadna way igu daray intaynamuu sheegin siyaadu qaata wuxuu ihi awrkii baan kaga tegey bilaal baan gacanta ka saaray anigoo lacagtii rogrogaya lacag ciidda ka badan markaa weye waa nin dhallinyaraa tolo maxaad samaysaa ma dukaan baad ku furataa ma awr baad ku iibsataa maxaad samaysaa anigoo haya ayaan gurigii gaadhi gurigii markaan sidaasuun u galay ee aan fadhiistay oo gabadhii aan u aan ku ihi arinkaasaa dhaco sheekadii o dhan buu gabadhi uga sheekayey rasuulka arrinkaasay ahayd halkaasu wuu kuu duceeyey xataa gabadha barkimooyin waaweyn inay yeelan doonto rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay qisadu way dheertay markaan sidaasuu gurigii u galay gabadhii warkii aan u wado ayaa albaabka lasoo garaacay waa iyo waa bilaal waan baxay mise waa bilaal oo awrkii wada war awrku waa maxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuu soo dhiibay uu shakiyey marka wuxuunbuu u qaatay rasuulku mala iibkii buu ka walaacay mala iibkii baa kala kacay dabeetna waa dhaqaaqay bui rasuulkan calayhi salaatu wasalaam rasuulki ilaahayow iibkii miyaad ka noqotay markaasuu ihi maya kamaa noqon hadda awrka maxaad igu soo celisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi ma waxaad u malaynaysaa inaan awrkaaga kaa baktay aniga kusiiya qaado mucaamalada fiicani waa taas mucaamalada fiican weliba qofka dadka hormoodka u ah ee dadku ay eeganayaan amba nin sheekoo caalima ha ahaado amba nin magac kalela ha ahaado amba nin siyaasi ha ahaado amba odan dhaqameed ha ahaado qofku hadduu yahay qof magac leh oo dadku ay wada yaqaano la wada eegayo dadka kale waa inuu ka macaamilo wanaagsan yahay jaabir ibn cabdillahi radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kaana lahu alaau banaatin qofka saddex hablood leh yuwihina hoynaya ee haya wayakfiihinna amba wayakfaluhunna kafaalo qaatay oo ku filaaday wayarxamuhunna u naxariisanaya faqad wajabat lahu ljannatu lbatata jannada judhaba way u waajibtay faqaala wuxuu rajulu min alqowm min bacdi alqowm ragga qaarkood nin ka mid a oo meesha fadhiyey baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wasintayni yaa rasuul allah ka laba habloodle ka waran qaala wuxuu ihi wasintayni ka laba lihina isaguna waa la mid akhrajahu alimaam axmed wagayruhu wahuwa xadiisu xasan wahuwa fi صaxiixa sali اllahuma wslm wbaarak calى sayidina mxamedi wala sabi wslm